magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku soo badanaya haweenka qabtaha shaqooyinka ragga u gaarka ah qamar xuseen cali oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa ku dhiiratay inay ka shaqayso shaqada weytarnimada qamar ayaa warbaahinta uga warantay qaabka ay u shaqaysato iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay shaqadan qabato waxaan ahay waytarad abagablyers aad u garanaysid wax waxaan ka shaqeeyaa maqaayad goodurmool waxaan ka ahay waytar oo sidaa gabdhaha markay yaryar yihiin hubbigooda qaar waxay jira iska shaqo jecel aniga markaa yaraa waa shaqo jeclaa inkastoo markaan soo roonaaday aan shaqo bilaabay oo muddo hadda sagaal sano aan mar ku dhex jiro walaahi bulshada in wanaagsan mooye in xun weli ma arkin bulshada qaar inta badan ugu dhiirigelisaa qaar fiican hataa shaqayso waxyaalo lamid ah weli wax xun kama arkin waxa qabada malahan shaqada markaa fahantid haweenku waa hormuudka bulshada wayna shaqaysan karaan waxaana horta wanaagsan sideeda banaanba in adigu is aaminsan tahay in adigu shaqaysan kartid in adigu wax walba qabsan kartid intaad ahaa laheed qof adigu dadka u baahan adigu noqotid qof loo baahan yahay marka haweenka aad baa ugu bogaadinayaa haweenku waa hormuudka bulshada haweenku wax badan bay bulshada dhexdeed ka yihiin inay shaqaystaan shaqa nooc walbay tahay shaqo waa shaqo horta adugu waa inaa is aaminsan tahay waa inaad tahay qof shaqaysan kara ina wax walbaba adigu adigu markaa is aaminsan tahay markaas wax walba way ku fududaanaya marka waxaan leeyahay gabdhuhu ayagaa is dhiirigeli karo waxaa la rabaa inay shaqaystaan wax qabsadaan ayuu noloshooda dad maaraysan kara ay noqdaan meel walba horta siday tahay hadda anigu muqdishoan ka imid labaad shaqaan ku imaaday meeshaan waa u dhashtay laakiin ma ma joogi jirin masoo warwaarin muqdishoan ka imaaday muqdishona saas sida la ogyahayba gabdhaha iyo raggu waa simayin sem waay shaqooyinkan inkastoo inta kobol tahay saas darteed marka ma fahmin inta wax ku yaray xagga muqdisho markaan joogay aad bay ugu badnaayeen gabdhuhu
si kastaba shaqada weytarnimada ayaa ka mid ah shaqooyinka ragga inta badan ay ku shaqaystaan balse muddooyinkii dambe ayaa la arkayay in qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ay qabanayaan shaqadan si ay noloshooda uga maareeyaan